maamulka xaafadda ibraahim goodbuur ee hargeysa oo kaashanaya shacabka xaafadda ayaa ololo wada banneyn ah ka sameeyey qeybo ka mid a xaafadda ololahan ayaa inta uu socday qashin badan looga saaray wadooyinka xaafadda ibraahim goodbuur ee magaalada hargeysa gudoomiyaha xaafadda ibraahim goodbuur mustafa ibraahim aadan ayaa ka waramaya ahmiyadda ololahan isagoo digniin u diray dadka qashinka wadooyinka kusoo shuba
waxaynoo bilaabnay roobabkii guga oo shalay toole ay ugu horeysay inuu roobku ka da-o magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda ibraahim koodbuur haddaba halkan waxaan ka dirayaa fariin wacyigelin digniin iyo amarba iskugu jirta taas oo aan u dirayo dadweynaha ku dhaqan degmada ibraahim koodbuur fariintaasi waxay daaran tahay waxaa jira in meelaha biyomareenada laagaha ay dadku soo raaciyaan waxyaabaha adaga qabanaya ama awdaya laagta waxyaabaha ay soo raaciyaan waxaa ka mid a taayiro xashiish furaashyaan fadhiyo qaarkood waxay keeni doontaa waxyaabaha lasoo raacinaya in biyuhu ay xidhmaan oo halkii ay biyuhu ka tallaabiyeen danaaniijkii ama kalfar bariishkii uu xidhmo markuu xidhmona wuxuu halis gelinaya dadweynaha eriyada ka dhowow dhan markaa dhammaan muwaadiniinta ku dhaqan degmada ibraahim koodbuur waxaan u sheegayaa usoo jeedinayaa farayaa in qof waliba wixii biyaha la raacinayo uu ka tibtoonaado gaar ahaan waxaan si toosa ula hadlaynaa nimanka laydhaa banjarlayaasha kuwaasoo caadaystay inay taayirada raaciyaan xilli roobaadyada meelaha biyomareenada taasoo keentay inay biyomareenadu xidhnamaan muwaadin waxaan ka codsanaynaa inaanad taayirada raacin inaanad xashiis soo raacin inaanad raacin wax kale oo dhib u keenaya meelaha biyuhu inoo marayaan kolley kormeer badan baanu samayn doonaa waanu eegi doonaa dadka iyo bulshada iyo muwaadiniintu iyaga laftigoodu waa dad wanaagsan way nala shaqeynayaan imikaba qaar soo raaciyey oo dhibay meelo biyo mareena oo biyaha ku xidhay xalay waa nala soo sheegay isla xalayba saaka waan ka howlgallay markaa dadku dadyowga degmada ibraahim koobuur bulshada ku dhaqan muwaadiniinta ku dhaqan waxaan usoo jeedinayaa inuu qof kastaaba bartiisa mas-uul ku noqdo qof kastaaba xilkiisa kasoo baxo muwaadinimadaada iyo wadaniyadaadu inay naftaada gasho oo ay ruuxdaada kasoo hadasho ayaa muhiima maamulka xaafadda ibraahim goodbuur ee magaalada hargeysa ayaa dadaal xoogan ugu jiraa sidii ay u nadiifin lahaayeen wadooyinka ka hor inta aan la gaarin ciidda